والصلاة والسلام على من أرسل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد كتاب الحج وكتاب كورمي حج وأركان الإسلام كبير كل حجرني صومك الصلاة iyo zakadii iyo soomkii ayaynu soo qaadanay iyo xajkii oo kan ah xajka habka uga warramayo waa nusuusta kala duduwana ku soo aroortay mabaaxiu lbaab aw mabaaxiu hada alkitaab qaybaha u baahan ka hadalka sida maalan xajka fadligiisa iyo xukumkiisa iyo martabada uu kaga jiro arkaanu islaamka sirtiisa iyo tamarada ama midhaha laga goosanayo yuu ku waajibaa qofku ku waajibaa shuruudahee buu leeyahay qofka cudurdaarkana see looga xajayaa ka ka xajaya maxaa shuruuda looga baahan yahay sabiga iyo dadkii aan maaragtay mukalafka ahayn kuweebuu ka ansaxayaa miiqaadkiisa zamaaniga ah wakti buu leeyahay goobna wuu leeyahay laga exraamanayo iyo wakti la exraaman karo inaha imika usoo horeeya ayay kuwaasi ka midiina daraskeennu uu ka koobnaan doono insha allahu tacaala xajku xagga luqada waa qasad oo xajajtu ilaa kada macnaha waan u qastiyey shaygaa halkanna waxa weeye ilaahay gurigiisa bayt ullaahi alxaraam oo loo qastiyo camal gaarana loola qasto wakti gaarana loo qasto wakti cayibana sanadka ka mid ah iyo camal gaarahoo lagu soo gudanayo iyo goobtaa gaarka ah intaasoo iskalayba xaj lagu tilmaamaa xajku waa arkaanu islaamka mid ka mid a sida aada arkayso waxa uu ka mid yahay maaragtay arkaanu islaamkii kii afraad buu ka dhigay dhinac kale kolka laga eego qur-aanka iyo sunnada nebiga iyo ijmaaca muslimiintaba waa ku sugnaaday lidaalik baa qofka dafire diida yidhaahda ma waajibin ama aniga iguma waajibin uu ku gaaloobaya waa ijmaac waxa weeyaan waa shay si daruura ahaana ama baahi badanba iyadoona qofku faaqidaadiiya u qabin uu ogaan karo inuu waajib yahay lidaalik baa firqadaha anbaday qaarkood ma lagaba yaabo qaarkood inay waddankeenna joogaanba ay yidhaahdaan xajku naguma waajibin bidcaa haysatoo naguma waajibin kol hadduu qofkuba taagan yahay xajkii ilahay iguma waajibinba dee khatarba waabu ka boodayba maxaa laga dhagaysana kitaabka qur-aanka ah ilaahay baa ku waajibiyey suuratu ali cimraan wlilaahi calى اnnaasi xiju lbayti man istaطaaca ilayhi sabiila waman kafara faina allaha ganiyu can اlcaalamiin ilaahay wuxuu ku leeyahay dadka waxa ilaahay uu ku leeyahay inay beytkiisa u qastaan qofka tegi kara ka ilaahay diidee ku gacan saydhe ka gaaloobana dee ilaahay wuu ka maarmay ilaahay wuu ka maarmay kol hadduu ilaahay diiday macneed waxa wey waxyaabaha qofkii goorta la odhan karo uu ka maarmo ilaahay uu kasoo horjeedsada waxaa ka mid ah markuu xajka diido sunnada nebiga dee aad bay u badan tahay waxaa ka mid a waxyaabaha xukumkiisa iyo waajibnimadiisa daliilka u ah xadiidkii saxiix ahaa ee nebigu uhi islaamka shan baa lagu dhisay ee uu ku daray xajka xaju bayt illaahi alxaraam qofka uu ku waajibayo waa se aayadduba ay tilmaantay waa qof kasta oo muslima oo qaangaadha oo karaya rag iyo dumar mid kasta ha ahaadee hal mar cumrigii cumrigii hal mar buu ku waajibaya xikamuhu wa asraaruhu xigmaddiisa iyo sirtiisa dee waa badan tahay hadafyo aada u qaaliya iyo xikmado muhiima baa xajka ku jira oo adduun iyo aakhiraba qofku uu helayo aayadduna ishaartay labiyo labaatana suuratu lxaj ku sugan ilaahay markuu uhi liyashhaduu manaafica lahum waxay dadku usoo xajayaan si ay u helaan dheefo ay leeyihin oo adduun iyo aakhiraba ay helayaan dheef bay helayaan waaya waxyaabaha fawaa'idka ay helayaan adduunyada waa mid dhinaca maalka la xidhiidha iyo dhinaca aqoonta iyo dhinaca waayaragnimada intaba oo sideedaba qofku waxaa la idhaahdaa man yacish yaraa kahiiran waman yusaafir yaraa akar qofka noolaada wax badan buu arkaa oo u ogaadaa qofka socdaana wax ka sii badan buu ogaadaa qof aan dhul marin dhaayalo waa kuwa idhaahda soomaalidu marka safarka uu qofkii safrayo ee weliba meeshaa gaarka ah ee makhsuuska ah ee ambiyadii ilaahay ay usoo wada xajtay ee nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku dhashu ku barbaaray ee waxyigii ilaahay uu ku soo degay ee qulubta muslimiintu ay ku xidhan tahay maalin walba intaasoo jeer qaabilaysa iyo habeen walba markuu tago laha shucuuruha alkhaas dareenkeedii gaarka ah bay leedahay waaya fawaaidka aqaafiga iyo siyaasiga ay muslimiintu ka faa'iidayaan bay ka mid tahay qofkii inuu helo walaalo aada u fara badan oo u leey oo isaga kala yimi caalamka oo kelmad qurana wada leh ficil qurana wada samaynaya marka ufuqiis iyo dareenkiisii kor bay uqaadaysaa wuxuu helayaa dareen ka weyn kii markuu reerkiisa iyo xaafadiisa la joogay uu lahaa mid ka weyn buu helayaa waa meel loogu talagalay muslimiintu markay halkaa isugu yimaadaan waa sharweynihii ugu qaalisanaaye inay ka faa'iideeyaan arrimahoodii ay isla haleeli waayeen markay caalamka ku firiqsanaayeen oo madaxdooda iyo dadkooda mas-uuliyiinta iyo acyaantoodu wixii ay caalamka ka fulinayaan sanadkaa inay ka faa'idaystaan jaaniskaa iyo fursadda ah asraarta xaj ma aha oo keliya qofkii inuu tijaarada iyo dee ka soo iibsada adduunya taasina waa ku jirtaa taasina way ku jirtaa inuu dheefo adduunyana ka helo waxyaabaha markaas la xidhiidha asraartiisu way badan yihiin weelahaasaa ka mid noqon kara waxaynu ka gudubnay markaa xukunkiisa iyo xikmaddiisa baabu fadli xajka fadligiisa wa bayaani man furida calayh iyo ciddii lagu waajibo lagu caddayn xajku fa fadlina wuu leeyahy cibaadadood fadligeeda garato waa iyadood macaansatay wey oo dhadhankeedii baad helaysaa kol haddaad fadligeeda garato leanna qofka muslimka ay faa'iidada ururinaya waa fadliga ilaahay dalika fadlu llahi yu'tiihi man yashaau wallahu du lfadli alcadiim yu'ti alxikmata man yashaau waman yu'ta alxikmata faqad uutiya khayran kaiira khayr badan ayuu helayaa qofka xikmadda ilaahay hela marka fadliga inaad faa'iidaysato waxay xaasis ku tahay kugu dhiiri gelinaysaa nicmada ilaahay iyo cibaadadii waayo can abi hurayrata radia allahu canh ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal nebigu waxau ihi alcumratu ila alcumra cumradan laga bilaabo ilaa ta kaleed gudanaysa la gaadho kafaaratun waxaa lagu salabeeyaa oo lagu tirtiraa limaa baynahumaa labadaa inta udhaxaysa cumro wixii dembiya gafe qofka ka dhacay baa ilaahay ku dhaafay waalxaju lmabruur xajka lagu samafalay laysa lahu jazaaun ila aljanna abaal kale oo aan janno ahayn male abaal kale oo aan janno ahayn malaha xajka lagu samafalee laga ilaaliyey wixii eed iyo aafaad ahaa iyo edab daro laga ilaaliyo marka xajkii iyo cumradii labadiiba sida ah ayaa rasuulku ugu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam midna in lagu helayo taxliyatan min addunuub takhliyatan min addunuub dembigiio qofka laga hufay midna waxaa lagu helayaa taxliyatan bilfadaa'il wa binicami aljanna qofkii nicmadii ilaahay uu ku qurxiyo fadliga cumrada ayaynu ka faa'iidaysanay oo kale hadduu dee xaduu rasuulku tilmaamay in dembiga lagu dhaafo ina alxasanaati yudhibna sayi-aat marka dembigaasi noocuu doonayaba haade waa caam inkastoo ahlu sunna waljamaaca ay leeyihiin kabaa'irtiina towbad bay u baahantahy xadiidku waxa uu faa'iideynayaa in qofku hadduu cumradii badso inuu kordhin karo oo mid uu ka badin karo wakhtiga uu badinayana waynu xusi doonaaye in cumrada weligii aanu midun ku gaabsanayn ay wanaagsan tahay inuu kordhisto cumradu waxa ay leedahay way ka wakti ballaadhan tahay wakhtiga xajka oo sanadkii oo dhan weeye intaa yare xajka la xidhan yahay mooyaane intaa maalmaha xajka uu qofki xidhan yahay mooyaane inta kaleo dhan waa cumraysan karaa ama uu camalkii xajka ku dhex jiro xajka ayaa ka sii fadli badan cumrada sidaa fadliga xadiidkaba aada ku arkayso xajka mabruurka ah markay culimmadu fasirayeen waxay yidhaahdeen waa ka ilaahay lagu adeecay ee laga tala qaatay waxaad arkaysaa yididiilada qofka muslimkaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu kor ugu qaaday jannada macnaha yoolkaaga iyo waxaad u camal falayso waa raali noqoshaha ilaahay iyo jannada abaalmarintii uu qofka muuminka ay u socdo jannada ayaa kan lagu helaa waxaa la uu nebigu inagu dhiiri gelinayaa markaynu xajka gudanayno inuu qofku dee ilaaliyo afkiisa iyo aadinkiisa liannahu fii rala fii rixlati salaam ilaa baladi salaam wa fii zamani salaam wakti nabadgelyo goob nabadgelyo safar nabadgelyo ayaad ku jirtaa dal iyo dadba waa inu kaa nabad galo iyo xayawaanba khilaafka culimada kolkaynu eegno cumradu ma waajibbaa mise waa sunni waxa ay ku tegeen qaarkood culimada inay cumradu sunno tahay dahaba jumhuur اlculamaa ila istixbaabi اlcumrati fi sanati alwaaxida mara miraara وqاlt الmalikiyaة تukraه في الsanaةi أكثar min cumraة waaxida macnaha ta uu ka hadlayaa waxa weeye inuu qofkii soo celcelinta cumrada soo celcelinta cumrada waa sunne laakiin si gaara waxay culimadu uga sii hadlayaan qofku markuu maka joogo masalan xajkii iyo cumradii inuu dhammaysto miyay tahay inuu u baxo cumro oo soo cumraysto haddana markuu dhammeeyo camalkeedii maalmo uu joogo ku noqdo haddana adna lxil isagoo ka yaro baxaya xaramka oo saa ugu wadwado marka in fara badan oo ka midihi waxa ay leeyihiin waa weliba culimada xijaasi ha usii badnaadeen taa maadaama aanu nebigu samayn calayhi salaatu wasalaam asxaabtana dhaqankoodii aanay ahayn ma fiicna qofku markuu xaram baytullahi alxaraamka imanayo ee uu aafaaqda iyo jihooyinka ka soo cumraysanaya haa laakiin markuu joogo maka inuu cumrada waxba ku celceliyo ma ahdayle leanno nebigu kuma celcelina calayhi salaatu wasalaam caaisho markii uu yidhi ab walaalkeed ha raaco oo halkaa tanciimha ka soo cumraysiiyey masjidka imika meesha masjid caaisha loo bixiyey iyada dee cumradii baa ka burta waa kii markaa xaydku ka yimi waaya وعan caaishaةa radia allahu canha qaalat caaisho waxay tidhi waxaynu ku jirnaa fadligii xajka qultu waxaan ya rasuula allah rasuulki ilaahayow cala annisaa'i jihaadu acala annisaa'i jihaadu dumarkii miyaa uu saaran yahay jihaad qaala nacam haa jihaad baa lagu leeyay buui calayhinna waxa ku waajiba jihaadun laa qitaala fiih jihaad baa ku waajiba laa qitaala fiih aan xabadi ka dhacayn waa jihaad aanay rasaas iyo tacshiiradiiyo aan lahayn dagaal saasuu nebigu u fasiray muxuu ka dhigay alxaju waalcumra wa huwa jihaadkaas alxaju waalcumra waa xajki iyo cumrada labadaasaa jihaad u ah dumarkii iyo ciddii gelaysaba oo aan xabadi ka dhacayn rawaahu axmed wabnu maajah walafdu lahu waisnaaduhu صaxiixun wa asluhu fi صaxiix xadiidkana صaxiixa fadligii xajka ayaa uu tilmaamaya waxaanuu nabigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu jihaad jihaad marka la yidhaahdo dee waad garanaysa qofku wixii ugu qaalisanaa anfasu shayin cinda waxa agtiisa ugu qaalisana waxa wey naftiisa iyo maalkiisa iyo waktigiisa saddexdiiba uu israaciyeeba xoolihiisii baa ku baxaya naftiisiina way ku baxaysaa xajkiina sidaasoo kale weeye oo qofku maalkiisiina wuu qaatay naftiisiina waa halkaa la galay ee aada arkaysa inta kolba lagaga imanayo dee dadka qaarkood oo meeshiiba dee ku dhimanayaba marka saxmadda iyo tacabka iyo imtixaanka uu qofkii marayo waa jihaad aan dagaa xabadi ka dhacayn saasuu nebigu ku xusay calayhi salaatu wasalaam waa fadligiisa fadligu helaya mujaahid ayuu xaajiguna helaya ayaa halkaa laga fahmaya waxaa kale oo markaas ka mida tan macno usii dhow nin baa nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam macna aharkaa kalena wuxuu muujinayaa inaanu dumarka qura jihaad u ahayne rag iyo dumarba uu jihaad u yihi ninkani waxa uu leeyahy innii jabanu wa innii daciif xoogaa fulaynimo ahina way yarahaysaa arrinkayguna ma buurna runtuu iska sheegayoo mana xoog badni buuri mana moral adkiyo waa yar baqaya dagaalkiina ha loo baxaalaya qaala markaa nabigu waxau uhi haluma ilaa jihaadin laa shawkata fiih alxaj jihaad baan ku hayaa aan qodxina kumudaynin xajka un tag marka rag iyo dumarba jihaad buu yahay oo jihaadkiibaa naf iyo maalba lagu bixiyaa oo qofku cibaadooyinka qaar waxaa laga imtixaanaa nafta qaarna maalka qaarna labadaba marka kan labadiiba waa laga imtixaanay xajka maalkaagana la bax adiguna soco dhaqaale keliya lagu maarmi maayo saa darteed baa markaa fardulcayn qofkii helaya uu u yahay maadaamuu nebigu ku shabahay calayhi salaatu wasalaam xajka jihaadkii uu ku shabahay dee wax fara badan bay iska shabahaano kuwa aynu soo sheegnay iyo kuwayaalo kaleba ay ka mid yihiin oo ay ka mid tahay masalan dee markuu qofku mujaahidka yahay safar buu galaa safar ayuu galaa waddamo badan buu maraa khatar buu maraa badiyo berri iyo dhimashaba leh kanna waa sidii oo kale waxaad halkaa ka arkaysaa oo kale fadiilatu caaisha iyo khayrka kalkacalka ay u hayeen xaasaskii nebigu calayhi salaatu wasalaam ile nebigiiba ag joogayoo ay ka dhimbiil qaateen marka xidigaha ay ku dayanayaan dumarkeennuna waa inay noqdaan saxaabiyaadka xaasaskii rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo siday khayrka ugu dayanayeen waa in ay iyaguna ku daydaan wuxuu nebigu barayaa calayhi salaatu wasalaam dadka sida ugu fiican buu u barayaa oo shaygii ay aadka u fahmayeen ayuu shay kale ugu shabahayaa oo la islaamo uu ka sokeeyaa xajkoo la islaa arrinkiisu wuu sahlan yahay buu halkaa ah kaa haddaad taqaaniin u qirsan tihiin jihaadka fadligaa weyn inuu leeyahy hadda kanna waa la mido ogaada qaala fi lxaashiyati walxaasilu anahu yajibu lilcumrati maa yajibu lilxaj waa isku mid xagga axkaamtana cumrada iyo xajku wax yarun bay ku kala duwan yihiin oo kooban sida dee maaragtay wuquufkii oo kale xukumkeedana dee culimmadu waa isku khilaafeen waa waajib iyo iyo waa sunna cumrada laakiin inay waajib tahay ayaa marka nusuusta guud ahaantooda la eego ay u badantay cumradu inay waajib tahay ilaahay baa israaciyo isku cadfo waxa uhi wa atimu alxaja waalcumrata lilah labadiiba uu isku xidhiiyey xajka iyo cumrada dhammaystira oo ilaahay daraaddii u dhammaystira xuja can abiika wactamir mar nabiga la su-aalay waxa uu lahaa qofbuu qof weydiiyey ka xaj aabbaha oo ka cumrayso labadiiba saasuu isu raaciyey waaya وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي من ريرمي يا رسول كوي مدو فقال مركز ساوح لي يا رسول الله أخبرني عن العمرة بالعمرة ذا يقور أواجبة هي مواجبة فقال لا ما واجب ما وأن تعتمر خير لك إن العمرة ستابا كو أكسن رواه أحمد والترمذي والراجح وقفه waa inaanu xadiidku saxaabiga dhaafsanayn wa akhrajahu waxaa kale oo markaa isaguna soo saaray ibnu cali fii wajhin aakhara daciif weji kale daciif wa can jaabir radia allahu canhu marfuucan alxaju waalcumratu fariidataani xajki iyo cumradu waa laba faral labadan afarba iyaguna way isla daciifeen labadooduba kan sheegaya inuu maaragtay cumrada faradka ku sheegay iyo kan kale isaguna sheegay inaanu faral ahayn labada waa isla daciif waakhrajahu ibnu cadi ibnu cadi rawaahu ibnu cadiy iyo alcuqayli iyo khatiib iyo ibnu casaakir waa astaamaha daciifka mar haddii la idhaa raggaasaa wariyey waa astaamaha daciifka wamaa ruwi wamaa numi licaq wacad wakhad wakir ومسند الفردوس ضعفه شهر كذا نواردر الأصول وزري للحاكم التاريخ والتجتهد معناه رجعت الحديث كوريان أما كتبت على الشيء اللي قوريه وحعان كوية هاي ضعيف هاي أديه مركا ضعيف وما وريان مركا كتبت الصحيحة هاي كوريان أما واحد راعينا كتاب كله قوريه أما تخريج كيس مركا الله بدل حديث أثر كاس يو kan kale dambe jaabira marfuuca labadooduba haddii ay daciif noqdeen dee khilaafkii may fur may ka furanin oo khilaafkii inuu meesha ka baxo may kala xukumin alxadiiثaani laysa bixujatin laa calى اlwujuub walaa calى اlاstixbaari lidacfihima maadaamay daciif noqdeen laguma binaynayo wajanibi daciifa fi lcaqaa'idi wa xukmi rabbina alcadiimi alwaaxidi caqiidada iyo axkaamta inta badan looma cuskado daciif fadaa'il alacmaal iyo fadaa'il ashkhaas bay culimada qaarkood qabaan in loo cuskan karo يدل الحديثان على مشروعية العمرة إما وجوبا كما في الحديث الثاني وإما استحبابا كالحديث الأول وحوانا تسنى يالون إن مركا مدينة سنة كشيغي مدينة واجب مركا إن أي مشروع تهيون بيسقصة أروري كريه أجمع قال ابن قال الوزير أجمع على أن الحج والعمرة لا يجبان في العمر إلا مرة واحدة حجكي عمرة ومركا اليوم وإنه أركضنا حديث شيء وعن انس رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله وحل رسولك إلهي ما السبيل محو يهي سبيلك آيات وهي شيكتا إلهي من استطاع إليه سبيلا قفك وضن ما أكره فالسبيل كما فص قال وحول الزاد والراحلة والصهيرة هي قاديد كالفولة قفك ينو صهينة هلو sii socod iyo soo socod soo celinaya gaadiidna waa inuu helo gaadhsiin kara meesha haddii aanu dee lug ku gaari karayn rawaahu daaraqudniyu wasaxaxahu alxaakim waalraajixu irsaaluh sida raajix ahi waxa weye khilaaf baa ku jira waa inuu mursal iyo mursalkuna qaybaha marduudku ku jiray ama daciifka wa akhrajahu tirmidi min xadiisi ibni cumara ayda wa fii isnaadihi dacfu marka xadiidku dariiqooyin badan wuu ka soo arooray korumay soo hinjinin oo dariiqooyinkaasi way liitaanoo daciifku markuu isu tago ee uu soo gaari karo heerka la yidhaahdo xasanun ligayri ee ugu liita qaybaha xadiidka waa waktiga uu dacfigiisu laban yahay dacfigiisu markuu aada usii dhul dhacay tamarin maayo marka iyadoo macnaha uu xadiidku ka warramaya uu sax yahay oo si mafhuumka uu sheegayo wax jira weeye oo qofka sabiilnimo u kari karaa waa inuu qofkii gaadiidna ku tegi karayo raashinkiiy wixiis ahaydiina helayo macnaha uu sheegayaa waa sax laakiin xagga marka loo eego farsam ahaan iyo shuruuddii xadiidka loo shardiyi jiray ayaanu gaarin heerkii lagu daliishan lahaa maa yuukhadu min alxadiid haddana wuu iska sheegayaa isagoo daciifa wixii laga faa'iidi lahaa xataa hadduu sugmaba ila macni baa maaragtay waxa uu ka warramayaa wax jiraah aayaddaasay asxaabtu weydiiyeen ilaahay uhi walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila tafsiirka ayay lahaad noo fasir man wajada zaada walraaxila wajaba calayhi alxaj waman lam yajid falaa yajibu calayhi alraaxila fusirat binaaqa hal baa lagu fasiray ama neef la fuulayo laakiin dee waa wakti walba wixii la isticmaalo bad iyo berri iyo hawada gaadiidka mara ee la isticmaalo iyo xataa agabka lagu fuuli lahaa ilaan iminka la yskama fuula une waxaa ugu dhib badanba warqadahan yaryar ee dhibka badane shuqula isticmaalka ah ee dadka sanka laga geliyey kuwaana dee waa inu qofku haysto ee noocyada kala duwan leh warqadii jawaaska la odhan jiray ama baasaboorka iyo kuwa ku lifaaqan iyo kuwa lacagta lagu qaado wixii oo dhan waa inuu qofkii haysto waxaad halkaa ka arkaysaa shaariceenna sharcigu wuxuu qofka saaro wuxuu karayo haddaanu sidaad iyo raaxilo toona haynin waxba la weydiin maayo waaya waxaa kaloo aynu ka fahmaynaa xadiidka asxaabtu ridwaan ullaahi calayhim kitaabka ilaahay way fahmayeen luqada carabigay ku fahmayeen marka uu waxyaabaha qaarkood u baahdo iftiiminna rasuulkay kula noqonayeen sala allahu calayhi wasalam mar hadduu dee nabigii la joogo ilaahayna wuhi waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim waxaanu qur-aanka kugu soo dejinay dadka waxyigaa lagu soo dejiye si aada ugu fasirto ood ugu iftiimiso mar haddii caynkaa lagu yidhi iyaguna isagii bay ula noqonayaan lidaalik baa jaranjarooyinka tafsiirka kolka la eego dee waxaa ugu horreynaya qur-aankao la isku fasiro kalaamka rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo lagu fasiro haddana ayaa kusoo xigaya qur-aanki wuu isfasirayaa nebigana wuu fasiraya calayhi salaatu wasalaam marka shaygii aanu nebigu fasirin waata dee mutashaarihaadka la yidhaahdo oo waa laga gaabsan doonaa haddii ay markaa macnaha si waadixa u garanayaan may weydiiyeen ee waxay weydiinayaan markuu ka qarsoomo shay إن الله تبارك وتعالى جعل الحج على من استطاع إليه سبيلا فالفقير لا ينبغي أن يكلف نفسه ويشق عليها وربما ضر بحجه نفقة واجبة عليه قال شيخ الإسلام وحيقول لي من اغتسب مركوبا قفك صرع وحي وفول لها أو اشتراه بمال مغصوب أما حولب بولية أو حرانة أيو كو استعمال حجي وجب عليه فإنه يجب عليه أن يعوض صاحبه إذا أمكن دوان وحي ونسكعليه وإلا تصدق بقدر قيمة الثمن عنه وقطع حجه حجي سنة وسكاسح وينبغي أن يعد لحجه وعمرته أن يعد لحجه وعمرته نفقة طيبة من حلال وحيكون حجي أنا وين حلاليه إلا وحو النبي قال عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا marka taasina waxay tilmaamaysaa runtii qofku marka uu camalka soo gudanayo waa in waxa uu ku soo xajaya uu yahay wax dee ka faadiga ama ka dheeraada nolosha reerkiisa wixii uu ku noolaan lahaa oo biilkii xaaska iyo ciyaalka wixii yaraaye wax ugu wadwaday iyo biilkii waa inuu shaygani ka dheeraad yahay waa in daymihii loo haystay xagga dambu ku yara ishaari doonaaye uu ka soo hadhayaa xajkii daymi way kala duwan yihiin daynta wakti dheer leh ama qofku uu kaba sugayo ama uu fasaxay wili waan kugu yeelan doonaa iska xaj taasoo kale marka aqwaasha culimada in badan la eego way isaga ansixi doontaa waxaa kaloo saa uu sheegay iyaduna aada u muhiima qofku camalkan waa waa jaanis cumriga hal mar ah allahu aclam inuu mar labaad haleeli doono marka inuu xalaal la ogaado inuu xalaal la ogaado kolkaynu leenahay ma aha inuu isagoo xalaashii daldalaya fatwadeeda raadsada maalintuu xajiga oo idhaahdo dalow sheekhow xoolahayga ma ka xaji karaa ama maalka noocaa iyo noocaas ma ka xaji karaa ma cuni karaaba maba weydiinayaba waxaa ka habboonaa horta inuu idhaahdo ma cuni karaa markuu idhaahdo ma cuni karaa qofkii oo xalaal ma ii yahay ayay tahay inuu sakadiisii iyo xajkiisii iyo sadaqadiisii iyo waxyaabahaas oo dhan uu u gudbo waaya marka ma cuni karaabaa ka horeysa taana ufiirsada waxyaabaha kale meesha ku jira waxaa ka mid a qofku kol haddii uu xajka kugu waajibo waa in loo dhaqsado nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo aada u dhiiri gelinaya waxa uu leeyahay xajka qofka uu ku waajibaa hadda dejiyo xajkiiyo cumrada waxaa laga yaabaa inuu gaadiidku ka lumo waxaa laga yaabaa inuu maalku dhaafo waxaa laga yaabaa in duruuftu u saamixi weyda wakti dambe marka cibaadadaasi kol haddii lagu yeesho waktigiisu ma fawri ba mise waa taraafi in badan culimada ka mid waa fawri bay ku tegeen macnaha inuu faralkaasi yahay mid aan lasii dibdhigi karayn kol haddii qofka lagu yeesho dee inta ay maalkii marka uu qofku haysto qadarka uu kolku haysto uu ku waajibinaya waa adigan arkaya waa wixii uu ku tegi lahaa iyo wixii reerkiisa kusii fillaan lahaa ilaa ilaahay baa saxane markuu soo noqdo uu shaqaynay halkii unbuu kasii waday sidii uu noolaaye iminka ilaa laba kun oo dollar baa lagu qiyaasaa inta ahi haddaanay sanadkan wax ku kordhin sama samaysiga baasaboorka laga bilaabo ilaa baagga dambe uu qofku soo noqonayo marka la iyo guryaha la kiraynaya iyo sahaydiisa iyo waxaasoo dhan marka la isku daro ee aan ahayn caafimaadka uu soo hadduu dhaktar tegaya iyo hadduu dukaamaysi soo samaynayo shandado waaweynoo hadiyada uu soo qaadayo taasi waa ka dheeraad liiska xajka taas way ka baxsanta laakiin inta liiska xajka ku jirta ilaa berigii hore uu jabnaayo kun iyo laba boqol iyo kun iyo shan iyo waa shidaalkan qaaliyoobeba kordhiyey ka ilaa laba meelaha waa noqonaya qofka dee kolkuu qofkii masalan jeeblahaa sideed kun ku shaqaysanaya ama lix kun ama meelahaada ay gu jiraan ama uu yaallaan dee wuu ku waajiba wey reerkiina kun baa ku filan labana wuu kusoo xaji inta kalena dee waaba marka dad badan oo isle idinku nooca la sheegaya ma ihidin ayaan sawirka u muujinayaa inay yihiin kuwa wax ku waajibeen sidii horena alxamdulilah waa ka soo yaro raynayna duruufia iska jirta laakiin waktigii dadku qaxoontiga ahaa iyo maanta marka la isu eego dee ilaahay nicmadiisa laguma gacan saydha in lagu mahadnaqo weeye farqi weyn baa inoo dhexeeya oo intanoo bacmusteriya iyo intanoo gaadhiyaha iyo intanoo daara iyo dee midna ma jirin toban sano ka hor marka alxamdulilahida in la badiyo weeyo xajkana waxaa loogu talagalay nicmada ilahay in lagu mahadnaqo oo maalka looga mahadnaqay inuu qofkii bixiyo weeye kadalik hadduu magaaladiisa iska joogu dhul leey illa waynu isgaranaynaaye dadku luqaday fahmayaan baa lagula hadlaaya waxaa laga yaabaa inuu leeyahay baloor halkaas oo iska u rakiban oo uu sugayo intuu u kobcayo labaatan kun la siisanayo maanta soo ma jiro dee baloorkaaga sarrifo oo guri ka dhiso oo islaan ka arooso oo xajka ka tago sarriftee waxba yuu kuu buurnaan inuu halkan ku oolay marka qofka dhul haystaa lacag baanu taaladaa jirta marka dad badan oo xajku uu ku waajibay ayaan dareensanayn xajku marka uu qofku had iyo jeer gudanayo ee ugu xaragada roon yahay oo uga dhan roon yahay waa markuu dhaqaalihiina haysto xoogna yahay adigoo iska xooga ama keligaa aho ama waalidkii iyo dee xaaskii iyo waxwado markuu qofku tamar leeyahay ee uu weliba aqoon leeyahay sidoo kale dhaqaalihiina leeyahay dhandhan gaar uu samaynaya laakiin haddii aada la sugto sidii ninkii soomaaliga saaxiibkii bui war goormaad salaada bilowdo waxaan bilaabay ui markii lixdankii aan marayay waa waktigaan la sugaya buui aniguna waktigaas lixdankaasaan la sugayaa buui haddaad tidhaahdo odayaashiiyo islaamuunba xajee markii weli maad gaadhin aduguyo dhallinyaraad tahay oo malagama heshiis baa kala saxeexatee bila caawa kugu soo guureen waa dembiilaa tahay markaa adiga oo xaji karaya haddii oo xoolihii haysto oo caafimaadkii haysto wax walba nasiib wanaagna dee berigii hore dhibbaaba ka haysid dadka baasboorka oo waxaa la odhan jiray oday afartan ka weyn bixi afartan ka weyn unbaa la siinaya ama konton ka weyn adigoo halkan iska taagan ayaa waa kan sariflaha yaalla wixii oo dhan ba ilbiriqsi baa lagu soo dhamaynaya marka almuhim waxaynu ku baraarujinaynaa dadka in aanay isdhigan jaaniska laga faa'ideeyo qofkii ilaahay u saamaxay ee dhaqaalehee macnaha alla u kordhiyeyna inaanu ku egaanin keliya mar baan xajay toddobaatankii baan mar xajay buu qoray waana taajir weyn oo cumuumiya taajir cumuumiya oo aan saddex kun iyo shan kunna waxba yeelayn baa wuxuu kuleeyahy anigu berigii qururuxa la dawaafayay baan adeer berigaasi ay igu dambaysay buu kuleeyahay wuxuu ka dhigayaa in khal wakti hore ay tahay oo nimankii hore uu yahay ayuu ka dhigaya waxaana ahayd inuu labadii sanaba mar tago labadii saddexdii sanaba mar ilaa waa tigirkan uu ku tegaya ingiriiska in laadu marka waynu kusii yaro dheeraanay nicmada alle in lagu mahadnaqoo in la iskalifana maaha oo dadka qaarkoodna jib baa qaada marka xajkiya laga hadlo oo iyaguna gashi bay ku xajaanba waa kan sheekhu ka warramaya maya inaad dayn ku xajto oo adugu aada istirqido ama dadka aada barbarido oo aada tidhaahdo waar ii dhiida xajkii baan tegayaa khayr baa lagu sheegay maya niyo niyadaada wanaagsan baa ilahay ka abaal marin doonaa inta alla kuu sakhiraya sidoo kale haddii qofkii laga bixiyo waa masaa'il mantuur ah oo macnaha aynu isku dhex wadno cilmiga iyo waa aragnimada ayaynu ka warramaynaa oo su-aal ay maaragtay laga yaabo dadka qaarkood inay kaga wareegayaan haddii qofkii laga bixiyo waxba yuu haysaninbe waxaa layihi war ebelow odaygii soo kaxee ama inan hooyo soo kaxee inuu idhaahdo war lacagba ma haysana xaj naguma waajibine waanu iska shaqaysanaynaa ina deh ma aha waanu jaaniskii qofku ka faa'ideeyaa lacagtaa laga bixiyeyna isaga waxba wayaanu haysanini waanu ku xaji karayaa xajkii islaamkaee faralka ahaana wuu kaga dhacaya ee qofku maaragtay haddii laga bixiyo loogu tabaruco wey waayahay dadka ganacsatada ee maalqabeenka ah muxsiniinta caalamku way sameeyaan oo way dhacdaa qofku inu idhaha toban qof baan xajinaya toban kun oo dollar intuu bixiyo ama shan kun intuu ilaa shan qof ayaan anagu xajkooda bixinayaa oo ama saaxiibadii ama ehelkiiya sadaqooyinka u waaweyn bay ka mid tahay ee dadkeenu runtii aanay aada ugu baraarugsanayn wacan ibni cabaasin radia radia allahu canhuma weliba nasiib wanaagna dee wakti fiicanna waynu kusoo beeganay xajka oo laga yaabo in ramadaan hawshiisa la gudagalo markaa qofkii duruufta u saamaxaysa musabaqan inuu jadwalka ku darsado liiska oo wakti mubakira uu kusii barnaamijaysto oo uu kusii talagalo ayaa muhiima axkaamtiisana uu sii qaatay iyo talagalkiisa iyo dhaqaalihiisa وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي محمد لقي وحو لكم ركبا بالروحاء سفر صعونية وماشى روحاء إلى مرية روحاء بالصدحية تضلاتا كيلومتر بين مدينة وشرت حقا مكة كسو حتى برقه رودة أمريك ستين لكن طريقة سريعة إلا مداه إلا السميبة كبيرين halkaasuu kula kulmay safar soconaya oo xajaya fa qaala wuxuu uhi man ilqowm waar qoladaas waa war waa reerma qaaluu waxay idhahdeen almuslimiin muslimiin baa nala idhaa fa qaaluu waxay idhahdeen man anta adiguna kumaadahay fa qaala rasuulu ullah rasuulkii ilaahay baa intaasee ugu dhan jawaabta iswaraysigii maaragtay ugu qiimaha badnaa wey reer ma ahaydin may carabtii iyo ardaayadoodii may kala tirin muslimiin baanu nahay anna rasuulkiinii baan ahay haybtii ugu cajabta badnayd faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam faqaaluu maanta faqaala rasuul lah farafacat ilayhi imra'atun shabiya gabadh baa nabiga kor ugu qaaday ilmo yar ilmo yaro ay sintay xambaarsanayd ayay sidaa kor ugu qaaday safarkay ka mid tahay iyo dadkan xujaajta وqاaلت waxay tihi alhada xaj alhada xaj kan xaj ma ka ansaxaya qaala نacam walaki أjr uma ka ansaxaya isaga adiguna أjri baad leedahay ilmaha yare sadiga ah ee aada xajisay xajkiisii waa ansaxaya adiguna أjri baad ku leedahay rawaahu mslim tartiibta iyo mabaaxifta uu sheekhu u wado isagoon kuu sarayn oon canaawiin u samaynaynin haddana waa inaad la qabsataa la socotaa la daaifka iyo uga jeedo markaas een nusuustu isdabagelinaya waxa weeye xajkii qofkii yaanu ku waajibinba laakiin waxaa jira qof aanu ku waajibin uu ka ansaxayo waa tartiibtii aanu kusoo maraynay soomka qofuu ku waajibay oo uu ka ansaxayo xajkii iyo qof aanu ku waajibin oo uu ka ansaxayo iyo qof aanu kuna waajibin kana ansaxaynin sida dee kii waalaay oo kale iyo qofku ku waajibay oo aanu ka ansaxaynin waa gaalkii dee gaalka ma ansaxayo mase odhan karna ilaahay xajkuma leh ila ilaahay dadoo dhan buu la hadla wuxu uhi walilaahi cala annaas annaas erayga ah waa kuma waa dadoo dhan wuu ku waajibay oo waala waa lagala xisaabtamayaa waajibaadku ka tegay laakiin kama ansaxayo ilaa uu dee maaragtay soo islaamo marka qof aanu ku waajibin uu ka ansaxayaa waxa weeyaan addoonkii iyo sabigii ilmihii yaraa qofkii markaa xajka u sahlay ee u qaaday ee geeyey isaguna ajrigiisuu leeyahy alihaadaa xajun qaala nacam walaki ajru saasuu ugu jawaabay nebigu calayhi salaatu wasalaam marka dee dadka had iyo jeer eriyada ama maka iyo sacuudiga iyo jooga jaaniskaa way heli karayaan inay carruurta geeyaan oo gaadhiga ay ku qaadaanoo maalintaa wuquufkaba hadduu doonaya ha uga bilaabeen maalinkaa sagaalaad iyo tobnaad iyo baabweynahaas ugu soo dhammaanaya xajka laba saddex cishaa buu ku qaadanayaaba marka wixii carruur uu geeyey oo dhan dee ajrigeeduu leeyahay laakiin qofkii maaragtay debadaha ka tegaya waa laga yaabaa in dee ay ku yar dhib badato inkastoo dee dhaqaale ahaan hadday duruuftu u saamaxayso ay aanay wax mushkiladii ku jirin marka qofka yar xajkiisii inuu ansaxayo ayaa halkaa laga qaadanaya ama ha ahaado ilmo wax kala garanaya hadduu doonayo waxba yaanu gaadhin heerkii uu wax ku kala garanaya ilmaha yari xajkani wuu u jiraa oo ilaahay wuu u tirinayaa sidan dee aynu ka arkayno matniga ilmaha yar baa xajka leh weliguna ajri buu leeyahay waxaase la isla waafaqsan yahay xadiidkuna uu sheegayaa in aanu xajkii islaamka ee faralka ahaa ee qofka qaangaadhka ah lagu lahaa aanu kan kaga dhacayn macnaha ilmaha yare xaasi sakiir buu ahaa xaasi yar buu ahaa markuu weynaado beri baan yaraadaan xajay taa maya kaa horena allaha u aqbalo kii faralka ahaana waa lagu leeyahay waa lagu leeyahay markuu ilmahani sidan oo kale yahay dee wixii ka xaaraanta ahaa iska daa buu odhan wixii ka xaaraanta ahaa ilmaha yar aabba waxa iyo waxa iyo waxa iyo waxaa iska ilaali wuu u diidaya dharka kii loo diiday wuu ka daa buu odhanaya haddii aanu waxba kala garanayn wax aada u yar yahay oo cadeegana isagaa u niyoon doona marka wixii yaryara uu booshaaqe ee loo diidayna dhib ma leh ilaa waxba ma kala garanaya asxaabtu waxay leeyihin kunaa xajajnaa maca rasuuli llaahi sala allahu alayhi wasalama fakunaa narmi can ishigaar ciyaalkaanu raacin jirnay maaragtay intoon nabiga la xajin aanu ciyaalkana qaadan jirnay marka annagaa dhagaxa iyo ka tuuri jirnay hawlaha aanay ciyaal qaban karayn marka qofkan aan waxba kala garanayn waa loo niyoonaya camalkiibaa loo qabanayaa hawlihii waa loo fulin doonaa waxaa halkaa aad ka faaidaysanaysa in islaamku uu doonayo jiilka iyo qarniga soo socda in lagu barbaariyo oo la cabsiiyo tarbiyada islaamiga iyo cibaadaadka oo markay qaangaadhaan ay noqdaan dad carbisan marka intoodii awoodda lahayd xajkiibaa maaragtay loo ayay la gelinayaa sidoo kale soomkii baa la odhanayaa sooma mar hadduu heerkan gaadhay uu nabigu lahaa ha la fara salaada salaaddii baa la farayaa awka yaraanta lagu layliyo markuu weynaado wuxuu noqdaa hayin gurgurqaad aho biyo madaasha ah laakiin haddii kale oo uu toor noqdo markuu weynaado lasoo qabto mama qaata ma layliya maba markaa qofku isagoo jaafaajuglo weyn hadduu cibaadada ilaa waan bilaabaya lama qabsan karayo shaydaankaa duufsan karaya waxaase jira xaaladuhu markay adag yihiin ama meelaha ad adag inaan carruurta la gelinin dadkan eeshiyaankaa inta badan cibaadadana waa jecel yihin waana ku dadaalaan jibbadooduna way iska badan tahay laakiin jahligaa isna iska jira qofku markuu jaahil yahayna qiimaynta xaaladda iyo qiimaynta wadciga uu ku sugan yahay iyo waktiga ayaan saari karaynin sida sawaabta ah saa darteed ba intay ciyaalka wada xambaartaan ama tuurta ku wada qaadaan ayay meeshan buurahee khatarta ee la yidhaho waa la tuuraya ayay la gelayaan iyagiiyo yararkiiba waa isla go-ayaanba ama qofkaa yar intuu ka dhaco ayaa dadku ku turunturoonaya marka dhibkaasaa runtii jira waa meel aanay ahayn in la geliyo waa tan asxaabtu ay leeyihiin annagaa usoo tuuri jirnay marka qofka waayeelka daciifka ah iyo qofka yar iyo in meelaha khatarta ah oo kale in la geliyo maaha xadiidku waxa uu ishaaray markuu nebigu waraysanayo xujaasha halkaa maraysaa qolada ay yihiin waa tacaarufka waa maqaasidii xajka mid ka mid a in bulshadu halkaa isku barato oo aafaaq alcaalam qolo walba xaaladooda la ogaado oo ciddii la caawin kara la caawiyo oo saasay ahayd madaxda muslimiintuna madaxweynaha muslimiintu intuu dhex fadhiisto xajka ayaa wuxuu odhan jiray waar wixii barasaabada iyo madaxda gobolada ka cabanayo soo qadima codsiyadiina iyo cabashooyinkiina soo qadima markaa halkaasaa lagu qiimayn jiray madaxda gobolada ila dawladda islaamka waa ballaadhnay haddii ama shaam ay tahay ama ciraaq ay ahayd ama waqtigii hore xijaas ahaydba dee markay ka dhacday qaaradaha caalamka isgaarsiintuna aada u liidatay iyo waxaan la isugu soconayaana aanay jirin waxa aada u badnaa inaanay madaxdu is arkaynba sanad iyo dheeraad saa darteed halkaasaa lagu qiimayn jiray xaaladda muslimiintu ay leeyihiin iyo gobolada iyo maamulka iyo ciddii laga cawlo halkaasay tallaabo laga qaadi jiray waxaynu xadiidka ka faa'idaysanaynaa gabadha codkeedu inaanu cawro ahayn sida xadiidka soo socdaaba uu sheegi doono waayo gabadhani nabigay kor ula hadlaysaa ay leedahay ilmaha ayar xajkiisa ma la aqbalaya qur-aankuna wuxuu til qowl oo dhan muu diidine qowlka sillan ee yaro sunaysan ee gabadha ka soo yeedhayuu diiday ilaahay baa waxa uu leeyahay falaa takhdacna bilqowl fayatmaca aladii fii qalbihi marad waqulna qowla macruufa hadal wanaagsan dhaha oo hadalka niiqniiqdu ku jirto ee ragga lagu soo jiidanayo kaa ka daaya ama nacasku soo adeegsan karaye uu soo raacay uu soo salaysanaya gabadha dee cilmi sheegaysa ama si adabla u hadlaysa ama fatwo weydiinaysa ama wax dawaynaysa ama wax iibsanaysa iyo taheesaysa ee dee tiri waan islaba rogaya oo dadkaan soo jiidanaya oo codkaygaan kala duduwaya dee labadaa cod laysma barbar dhigi karayo waaya waxaa halkaa laga qaadanayaa gabadhu dee haddii ay tahay mid xil qaadi karta oo macnaha ilmihii ku filan ilmihii loo daynayo waa taa dee hooyadaasi ula safartay ilaa xaski وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل بن عباس أصحابي كما قال ورنسي لأن عباس وحوها رضي الله عنهما إلى هاي السجية آتيه عباس أكرها للنغضين رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أي فنك أصارها قاليتك ونبي فوشين يبو استحكة لك صارها فجاءت امرأة من خفعم islaan qabiiladaasabaa timi ruux dumar ahoo reer khafcama ayaa soo dhacday iyadoo xagga nebiga usoo socotay calayhi salaatu wasalaam fa jacala waxa uu bilaabay alfadlu inankii fadli la odhan jiro dhallinyaro aha yanduru ilayha inuu iyadii eego wa tanduru ilayhi iyana way eegtay wa jacala anabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu bilaabay yasrifu wajha alfadl inankan fadli la yidhaahdo wejigiisa inuu duwo ila ashiqi alaakhar dhinaca kale u duwaa dhinacaa uu ka eegay mooyaane ila nebiguna sii jeedkana waxbuu ku arki jiray iyo soo jeedka sidaynu ugu aragno sii jeedkana ugu arki jiray oo mucjisaadkiisay ka mid ahay oo dadka wuxuu odhanaya war safka hagaajiya anoo sii jeedaan idin arkaaye marka daruuri maaha inuu kusoo jeedsaday nin kale hadduu doono isagoo sii jeedo arkaya inankii ka dambeeya inan eegaya markaasuu xaggaa ujeedi xaggii uu markaa ka eegay waxaa kale ujeedi kolkaa riwaayinka qaarkood waa ku tilmaamayay haddana dhankii kalena wuu ka eego haddana wuu ka sii duway haddana wuu ka duway dhowr sheer fa qaalat waxay tidhi yaa rasuula allah adigu raawigu wuxuu sawir ka bixinayaa xaaladda ayuu sawir ka bixinaya ibnu cabbaas kan kaleba waa ibnu cabbaas laakiin ibnu cabbaas marka la idhaha iyo ibnu cumar iyo ina cumar iyo ina cabbaas iyo dee ilmo cumar iyo ilmo cabbaas way badnaayeene cabaadaladay caan ku yihiin magacaas cabdillahi ibnu cumar iyo cabdillahi ibnu caas cabbaas inan ruuxii dumarka ahayd su-aal bay u baxda fa qaalat waxay tidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow ina fariidat allah ilaahay faralkiisii calaa cibaadihi addoommaha uu ku lahaa fi lxaj ee xajka ahayd adrakat abi shaykhan kabiira adrakat abi aabbahay way soo gaadho xajka waa lagu yeeshay shaykhan kabiira isaga oo oday weyna aabbahay xajkii wuu ku waajibo xooluu leeyahay oo dadkii laga doonayay wuu yahay da-diisuna way weyn tahay iftiimiin bay kasii bixisay siday da-diisu u weyn taho waxay tidhi laa yahbutu cala araaxila gaadiidka ma xamilayo kuma sugnaanaya gaadiidka macnaheed waxa weeye inuu gaadiid soo fuulu soo safro ma xamili karayo afa axuju canhu anigu ma ka xajaa qaala nacam ka xaj buu wadalika fii xajati alwadaac xajkii ugu dambeeyey nabiga calayhi salaatu wasalaam kaasun baa u xajeeyey xajku ummadda ku sagootiyey sanadii tobnaad ayuu wakhtigaasina ahaa lama nasakhin masaladaasa way jirtaa weeye muttafaqun calayhi walafdu lilbukhaari xadiidkuna waa saxiix sa aad arkayso marka mustafaadaadka xadiidka ta ugu muhiimsane waxa weeyaan qofkii xajku uu ku waajibay hadduu caajis yahay oo aanu tegi karaynin xajkii waa loo xajayaa xadiisku taasuu sheegay qofka u xajayaa ragna wuu noqon karaa dumarna wuu noqon karaa qofka u xajayaa shuruuduhu leeyihin xadiidka soo socdaa sheegaya war laabtaa laga qaatahay xadiidkani siduu u yaallaa waxa weeye qofkii laga xajay caajiska ahaa ma odhanayo isagoo xoolo leh dee maba tegi karayaba laakiin waa laga xajaya xalkiisu waa cayn waxaynu xadiidka ka faaidaysanay buu ku uhi shaarixu taxriimu nadari ila almar'ati alatii laysat bidaati almaxram gabadhii aan gacalkaaga ahayn ee gayaanah ee macnaa ajnabiya ee guur kuu qabanaya inaad eegtaa waa xaraam mar haddii wax sabab ahoo sharciya aanay jirin meesha waaya waa eegmadaa dadku ay maaragtay gaaladu ay say u wadeen sanka ka geliyeen macnaha gaalka iyo shaydaanku shaqadiisu waxa ay tahay wax kastoo sharcigu uu diiday ayaa shaqoa iyaga liannahu ya'muru bilfaxshaa'i waalmunkar wuxuu shaydaanka iyo iyo ehelkiisu ay dadka faraan wixii manhiyaada wixii ma'muuraadana way u diidaan marka suuqa u weyn bay ka dhigeen in gabadh la eego oo iskuulka lagu eego oo suuqa lagu eego oo sawirka laga eego oo meel walba ay kaasoo horbooda un iyadoo weliba qaawan amur ah waxaa xadiidka aanu ka faaidaysanay ibcaad linsaani can mawaaqic alfitnati washadihi canha qofka walaalkaaya inaan loo saamixin wixii uu ku ibtiloobayo nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu arkay ninkan inuu gabadhaa eegay iyana eegtay ishooda ay isku dhacday muu sii daynin macnaa munkarkii muu eeganina wuu hakiyey isagoo kale jooga u wada taana waxaynu ka qaadanaynaa asxaabtu ridwaan ullaahi calayhim inay basharun ahaayeen basharkana simbirraxa way ka dhici kartaa laakiin sixiddaa muhiima iyo in istabaqabataynta qofka musminka ah ee naafada ama aan tegi karayn xajkii waxaa farala in laga naaib noqdo ninkii gabadh baa ka xaji karta gabadhiina nin baa ka xaji kara waa masale muttafaqa marka xajkaasi sunnana wuu noqon karaa faralna wuu noqon karaa ee daruuri maaha xajkii faralka ahaan sida xadiidka ka muuqda in la isaga naaib noqdo ee qofkii waalida ama caajisahee la doonayo in laga xajo oo xaj sunna ah sida waa laga xaji karaa waaya في الحديث دليل على وجوب كشف المحرمة وجهها حين الإحرام ولكن مقيد برؤية بعدم رؤية الأجانب لها كما في حديث عائشة الآت كما لو حيالها لك قدوم حكم إذا أنت عمل كان حسك كترتين نقاب كرقته وآن وجهك أسطرنانين معناها وحكليها كحرام هل كان رقو نرق كريت كرقه يدو نقاب الحديث في صحيحة وتلمامي رقع جانب تعطي صومران ويك iskaga yar gudbi karta laakiin caamatan ma qaadanaysa niqaabka waxaa halkaa laga qaadanayaa samafalka waalidka qiimihiisuu leeya waxyaabaha loogu samafalayaa buu ka mid yahay waalidkii in xajkii laga gudo hadduu dhintay iyo hadduu caajisay labadaba waaba faralba qofku marka uu dhinto marka u horeeya waxaa laga saarayaa xoolihiisa intaan la dhaxlin sekadii iyo dayntii bani aadamka macnaa dayntii ilahay iyo dayntii bani aadamka daynta ilahay waxaa ka mid a sekadii iyo xajkii iyo kafaarooyinkii iyo waxyaabihii uu ku nadray kuwaasaa ka mid ah marka sida daynta bani aadamka loo bixinayo tanna waa in loo bixiyo dadku ismaba weydiiyaan waxay dhahaan aaba muxuu ka tegay inoo tira kooba aan ku kala tagnay halkaas bay ka duwalaan laakiin waa la dhaha maxaa dayn lagu lahaa dayntana dadku wuxuunay ka fikiraanuun daynta bani aadamka waariyaa odaygii wax ku lahaa ama islaantii wax ku lahaa ama walaalkay waa la yar baafinaya laakiin ilaahay wuxuu ku leeyahay cidiba ma eegayso oo dee uu noqon karaa maaragtay waxuu ku nadray kafaaro gudkii lagu lahaa sidoo kale xajkii hadduu xoolo lahaa xoolama ka dhintay dee xaj baa ku waajibay haddaan hore u xajin iyo sakadii waa in masaa'ilkaa aslahayd وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة قبل قبيلة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم nabiga u timid iyadoo fatwo doonaysa faqaalat waxay tidhi inna ummii hooyaday nadarat an taxuj waxay nadar ku gashay inay xajto walam taxuja manay xajin oo xajkii may soo gudanin xataa maatat ilaa ay allaysatay oo ay dhimatay afa axuju canha anigu ma ka xajaa qaala nacam xujii canha ka xaj buuhi islaanta ara'ayta waxaad ka warrantaa buu nebigu low kaana calaa ummiki daynun haddii ooya hooyadaa lagu lahaan lahaa gashi bani aadam akunti qaadiyatah ma ka bixin lahay haddii hooyadaa gashi bani aadam lagu yeelan lahaa saw kamaad bixiseen jawaabtu dee haa weeye uqdu allah ilaahay gashigiisa siiya faallaahu axaqu ilaahay isagaa mudanoo ku habboon بالوفاء إن قشقيس لسيه رواه البخاري ديف كان وحا وسقنا تلمامية أه حاجك لغا حاجة يو واردك يو مالك قريبك إن أنو هاي كي فرض كي أها حجة الإسلام كي يقول لكن كي فرضك أها نذر كينا أولا مديها ساين هرب وصوت المعنى وحكا صفرلا وحا فرلا إلا قا قدو ونسمى فلكي وبكوسنا فلا والدك ayay ka mid tahay waxaynu ka arkaynaa cibaadooyinka shayga nadarka ah waa ku guntamaya macnaa qofku wax shay cibaada hadduu ku nadro waa loo aqbali doonaa ha fuliyo wey iyadoo nadarku sidiisaba iyo isku adag nooc isku adadkayna uu yahay oo qofku aan lagu dhiiri gelinayn inuu wax ku nadro waayo xadiidkii saxiixeynka ku sugnaa ayaa wuxuu sheegaya ibnu cumar ibnu cumar uu warinayay annahu nahaa can innadr nabigu nadarku diido waqaala inahu laa ya'tii bikhayr wainamaa yustakraju bihi min albakhiil qofka bakhiilkii adayga ah ee wax inoo soo dhiiqi waayey ayuunbaa wax lagaga soo saaraa nadarka markaa hadduu halkaa inoo soo galou wax ku nadro waynu ka qaadi marka qofka xajka ku nadraa hadduu dhinto intaanu fulinin ama soonkii ku nadray waa laga soomi oo waa laga xaji doonaa waa samafalka waalidka loo samafalayo intii uu ifka ka tegey ee uu dhintay kadib xadiidka waxaynu ka faa'idaysanaynaa asaaliibta iyo hababku nebigu u barayay wax weeyaan qiyaaska saxda ah in la qaadan karo wixii saxa ama qiyaaska saxda ah waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam dee jawaabtii gabadhan wuu siiyo wuxuu ihi hooyadaa ka xaj mar haddii waajku waajib uu ku ahaa xajkaas intaasoo qura ugumuu daynin laakiin wuu usii iftiimiyey qiyaasna wuu siiyey gashiga bani aadamka soo kamaad bixiseen haa jidka ilaahayna waa ka mudan yahay waa qiyaas wixii saxa qiyaaska saxda waa la aqbalaya iyo qofka in si fiican loo fahamsiiyo si ay masaladaasi ugu dhaadhacdo oo lagu baacbaaciyo qofkii noolaa ee caajisay iyo qofkii dhintay labadaba waa laga xaji karaabay axaadiidtani sheegaysa kaa hore waxa uu sheegayaa qofkii caajiska ahaa ee noolaa ayaa laga xajaya kanna wuxuu sheegayaa waxaa laga xaji karaa qofkii dhintay labadaba waa waxyaabaha anfacaya intii uu dhintay kadib sida sadaqadii iyo ducadii istikfaartii soomkii laga soomayey inahaasoo dhami waa wax la isla waaf iyo xajkii laga xajayey cumradii intaasi waa la isla waafaqsanyay qofkii dhintay inuu ilaahay ku anfacayo tawaabkoodana siinayo waxaa la isla khilaafsan yahay salaadii oo khilaafkeedu aada u maaragtay ma laga tukan karaa maya baa loo badan yahay qowlkaasaana raajixa tilaawatu lqur-aan baa iyadana khilaaf ka jiraa macnaha qur-aankii ma loo akriyaya وعn بن عabاس رضي الله عanهma qاaل qاala رasuul الlahi صلى الlaه عليه وsلم نبgu waxau uhi أyuma شhariyin xaja ilmo yaroo kastoo xaja ثuma balغa gaara alxinta xil waktigu xilka qaadaya macnaha qaangaad noqda wey xintigu waa dembiga waktiguu dembaabi lahaayo wax laga qori lahaa gaadho weeye facalayhi waxaa ku waajiba an yaxuja xajatan ukhraa mar kale inuu xajo wa ayumaa cabdin xaja addoon kasta oo xaja intuu addoonka ahaa uma uctiqa dabeedna la xoreeyey facalayhi waxaa waajib ku ah an yaxuja xajatan ukhraa xaj kale inuu xajo rawaahu bnu abi shayba wbayhaqi warijaaluhu hiqaat ilaa anahu اkhtulifa fii rafcih ma marfuuc baa mise waa mawquuf ma nebigaa loo kor yeelay mise asxaabiguu ku joogaa khilaaf baa ka jira waalmaxfuudu annahu mawquuf waxa markaa sida maxfuudka ahay ay tahay ee wanaagsani inuu mawquuf iyo asxaabiga uu ku joogo isaga oo mawsuul ahoo xidhiidhsanna xadiidku waa ansaxay waa xadiid saxiixa xadiidkaasi waxa uu sheegayaa qofkii aan shuruudii waajibnimadaee xajka markii hore wax ka dhinaayeen aan qaangaar ahayn ama xor ahayn ila inu xor ahaabaa shuruudii ku jirteen markuu dhammaystirna ee uu qaan gaadho ama xoroobo xajkii ha soo celiyo kiisii horena ilaahay sumanimo u aqbalayaa fa calayhi an yaxuja xajatan ukhraa kaasuu sheegaya marka waa kii aynu sheegayna xajkiina aanu ka waajibin uu kana ansaxayay dee hadhowta wuu sugayaa kolka uu xajkii haddii lagu yeesho waktigaa uu ka ansaxaya manaa waa soo celinaya qaala bnu lmundir ajmaca ahlu lcilm ila man shada ila man shada minhu calaa ana asabiya walcabda idaa xaja fii sigarihi walcabdu fii xaali riqihi uma balaga shabiy wacataqa alcabd ana calayhima xajat alislaam ida wajada sabiila waa masale ijmac inay labadooduba soo celinayaan marka dadka noocaasa ee waktii hore wax ka yarsi ahaayeen shuruudii oofsanin kolkay dhammaystirmaan iyaguna way soo celinayaan ee tii hore uguma filla marka axaadiistii hore ee sheegaysay in ilmihii yaraa ee xaja iyo xajkiisii oo ansaxayuu nebigu dhiiri geliyay calayhi salaatu wasalaam ayaa kana lala akriyaya oo lagu kabaya marka weli waxaynu ku jirnaa shuruudii xajka tilmaamaysay waajibnimadiisa iyo siduu qofka xajku uga ansaxayo nusuustii